simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbe waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka ayaa kulamo looga hadlayo dardargelinta howlaha doorasho ee dalka ka sameeyey magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay horjoogayaal sarsare oo ka tirsan xoogaga al-shabaabka dib howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa si cad u sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisa ay mas-uul ka yihiin amniga guud ee dalka dowladaha soomaaliya iyo norway ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka ka dhexeeya labada dal kadib kulan ka dhacay magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhoweeyey go-aanka golaha wadatashiga qaranka ay ka gaareen dhammaystirka abraaca midaynta iyo waa turxaan bixinta hufnaanta doorashada dalka faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada bariire iyo tawakal oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose askariid ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa wiil mooto bajaajle ah si kama ugu toogtay gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dabley hubaysan oo askari ka tirsan ciidamada puntland ku toogtay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal xogaga al-shabaab ayaa sheegtay inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka cadar kabiir oo ku dhow degmada cadaado ee gobolka galgaduud maleeshiya hubaysan ayaa la wareegay gacan ku haynta kontaroolka canshuurta ee dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne abaandulihii qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaalka dhacay deegaanka caada kabiir ee gobolka galgaduud qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa soo dhoweeyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka oo ay ku yeesheen magaalada muqdisho maamulka gobolka hiiraan ayaa si deg dega looga dalbaday inay soo gudbiyaan askarigii dhowaan dil ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dharkii dibadda subaxnimadkan simbaydiin haysana waxaa ka mid ah ugu yaraan sagaal iyo toban qof ay ku jiraan sagaal caruura ayaa ku geeriyootay dab ka kacay dhismo ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka ururka geeska africa ee okowaasoo cunuqabateen dhanka dhaqaalaha kusoo rogay maali kadib dib udhac ku yimid wakhtigii loo asteeyey doorashada dalkaasi
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
isniin taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad sanadka laba kun koob iyo labaatan kuwaasi waxay hayeen qodobada warkayga ugu dooroon iminkan iyagii ofisan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa kulamo looga hadlayo dardargelinta howlaha doorashada dalka waxa uu ka wadaa magaalada muqdisho xilli kulamo kala duwan xalay ula yeeshay mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta warkan haya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magaalada muqdisho ka wada kulamo uu la qaadanayo xubnaha musharaxiinta iyo qeybaha kale ee bulshada isagoona kala hadlaya arrimaha doorashooyinkii sidii loogu taageeri lahaa xukuumadda soomaaliya soo gebagabeynta doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo doorashada guud ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xalay muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee Soomaa waa dowladii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kulanka mas-uuliyiintan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka heshiisyadii la gaaray doorashooyinka iyo in la saxo tabashooyinka ay qabaan xubnaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii Soomaaliya uu xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ee Soomaaliya waqtigoodu dhamaaday ee mooshin ay ku ceeriyeen ayaa waxaa la aaminsan yahay inay yihiin laba xubnood oo saameyn leh islamarkaana inta badan qayb weyn ka qaata arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo xalin lahaa qoraal lagu daabacay bogga xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka natiijo wanaagsan uu kusoo dhammaaday islamarkaana dhinacyada ay si qoto dheer ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre waxayna ka wada hadleen hirgelinta heshiiska uu gaaray golaha wadatashiga qaran iyo dardargelinta dhammaystirka doorashooyinka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xukuumadda soomaaliya kulanka uu ra-iisul wasaare rooble uula yeeshtay xubnaha ka tirsan golaha musharaxiinta ayaa waxaa sidoo kale loogu hadlay sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ay qabaan xubnaha musharaxiinta labada mas-uul oo la kulmay oo xilal soo qabtay ayaa sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in ay saameyn ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana ay si weyn ugu dhow yihiin ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble sidoo kale ra-iisul wasaare rooble ayaa waxa uu la kulamo ula qaatay xubno kale oo musharaxiinta xubno musharaxiinta waa golaha midooda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa qodobo ay soo saareen ayaa waxaa inta badan qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxaana qodobadaasi lagu soo saaray warmurtiyeedkii sideed iyo toban qodob ku koobnaa ay shalay ay soo saareen golaha midoo waa golaha wadatashiga qaran oo muddo lix maalin ah muqdisho ku shirsanaa islamarkaana ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la aaminsan yahay in fursado uu siinayo xubnaha musharaxiinta isagoona kala hadlaya sidii loo xalin lahaa arrimaha doorashooyinka islamarkaana si nabad ah ay ugu soo dhammaan lahaayeen
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay horjoogayaasha sare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kadib howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee gorgor ee deegaano hoos yimaada bariire ku dilay shan iyo labaatan askariya horjoogayaal ka tirsan al-shabaab kadib markii ciidanka howlgal qorsheysan ay ku gaareen halkaasi abaar sagaal saac oo galabnimo ayay ciidanka xooga dalka howlgal qorsheysan ku gaareen inta u dhexeysa tabakal iyo bariire iyadoo halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogankaasi oo la sheegay in lagu waxyeeleeyey dagaalyahanada al-shabaab waa sida lagu qoray warbaahinta dowladda taliyaha ururka afraad guutada toddobiy tobanaad ee xooga dalka gorgora dhamme nageeye ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ciidanka ay ka warheleen in al-shabaab ay isku soo aruursanayaan inta u dhexeyso deegaanada bariire iyo tuulada tawakal ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo shacabka soomaaliyeed la sheegay in halkaasi ay u maleegayeen in ay ku dhagaan islamarkaana weerar ay kusoo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda ayaa lagu sii yiri qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya taliyaha ayaa tilmaamay in al-shabaab ay gaarsiiyeen khasaaro xoogan islamarkaana ay ka dileen shan iyo labaatan iyo dhaawac intaasi ka badan isagoo xusay in meydadka dagaalyahanada ee al-shabaab ay dileen ay daadsan yihiin xilligan wadooyinka waaweyn ee deegaanada bariire iyo tawakal wuxuuna sheegay in ciidanka xooga dalka ee howlgalkaasi qorsheysan ay ku guuleysteen islamarkaana ay ku dileen in ka badan shan iyo labaatan askari oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay dagaal xoogan uu dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu dagaal ku dhex maray deegaanada bariire iyo tawakal iyadoo dowladda soomaaliya guulo ka sheegatay dagaalkaasi iyadoo taliska guutada afaraad waa ururka guutada afaraad waa guutada waa ururka afaraad guutada toddobiy tobanaad ee ciidanka xooga dalka ee gorgor iyo weliba kuwa dowladda soomaaliya halkaasi dooga ay inta badan howlgallo ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose siiba bariire iyo tawakal oo ay xilligan ku xoogeysan yihiin dagaalyahanada al-shabaab al-shabaab ma jiro warwar wax wara oo ay ka soo saareen dagaalkan la sheegay in loogu dilay shan iyo labaatan askari ku dhowaadna looga dhaawacay in ka badan tobaniyo waxaana uu ku soo aadayaa iyadoo inta badan al-shabaab iyo dowladda ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose iyo koonfur galbeed ayaa ah goobaha al-shabaab inta badan ay ku xoogan yihiin islamarkaana weeraro ay ku qaadaan fariisima ciidamada dowladda ay ku leeyihiin bariire iyo weliba tuulada tawakal waxaana inta badan ciidamada dowladda goror waa gorgor iyo danab ee halkaasi ku sugan howlgallo ay ka sameeyaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inta badan ay kusoo qabtaan xubno ka tirsan al-shabaab iyagoo sheegtay inay inta bilan dileen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee fadhigoodu yahay shabeellaha hoose midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa si cad u sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisa ay xilligan mas-uul ka yihiin amniga guud ee dalka midowda musharaxiinta qoraal kasoo baxay ayaa lagu yiri golaha midowda musharaxiinta waxa uu soo dhaweynayaa warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka golahu wuxuu bogaadinayaa tixgelinta la siiyey tillaabooyinkii uu u jeediyey ee ku aadanaa sixitaanka habraaca doorashooyinka dalka goluhu wuxuu rajeynayaa in madaxda golaha wadatashiga qaranka ay si waafaq ama weliba ay iswaafajiyaan habraaca iyo dhaqanka doorashada ama habdhaqanka doorashada guud ee dalka goluhu waxa uu adkeynayaa in ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas-uul uga yihiin amniga dalka madaxweynihii horena ee ku ekaada musharaxnimadiisa goluhu wuxuu soo dhaweynayaa ballanqaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ku aadan mas-uuliyadda xukuumadda ee amniga dalka goluhu waxa uu boorinayaa ra-iisul wasaaraha in uu xilka iska saaro dhaqangalka habraacyada korjoogteynta daahfurnaanta doorashada furitaanka saaxadda siyaasadda ay ugu horeyso xuriyadda weliba mudaharaadka kulamada ololaha safarada iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado musharaxiinta xili ay taagan tahay doorasho dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey war qoraal oo kasoo baxay golaha midowda musharaxiinta dalka oo ay kaga hadlayeen shirkii golaha wadatashiga qaranka oo shalay kusoo dhammaaday magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyagoo soo dhaweeyey shirkaasi warmurtiyeedkii kasoo baxay waxayna ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisu ay sheegeen in si buuxda mas-uul xilligan ugu yihiin amniga guud ee doorashooyinka dalka dowladaha soomaaliya iyo norway ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka labada dalka dib kulamo ka dhacay shalay waa kulamo ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadeed ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan wakiilka gaarka ee norway ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane cabdi saciid muuse xali ayaa muqdisho ku qaabilay wakiilka gaarka ee dowladda norway u qaabilsan soomaaliya marwe hedi elborge johnson iyagoo ka wada hadlay adkeynta xiriirka iyo waxwada qaybsiga u dhexeeya labada dowladood waa dowladaha norway iyo soomaaliya kulankan ayaa waxaa diradda lagu saaray sare u qaadidda iskaashiga wax ku oolka ee soomaaliya iyo norway iyo dhinacyada amniga xalinta khilaafaadka isagoo wasiir cabdi saciid u mahadceliyey dowladda norway taageeridda ay u fadhiso xilligan dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadeed ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane cabdi saciid cali ayaa qaabilaada wakiilka gaarka ee dowladda norway u qaabilsan soomaaliya marwe edl burge johnson wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii u dambeeyay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo kulamo kala qunduwan ula qaadanaya safiirada soomaaliya waa safiirada dowladaha ka madax banaan soomaaliya u fadhiya soomaaliya waa u fadhiya dalka soomaaliya islamarkaana fadhigoodu yahay magaalada muqdisho isagoona inta badan kala hadla arrimaha amniga xalinta khilaafaadka iyo weliga arrimaha doorashooyinka guud ee dalka ee xilligan ka soconaya askari ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa wiil mooto bajaajla waxa uu si kama ugu toogtay gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud halkaasi oo la sheegay in ay marayeen ciidamada islamarkaana la sheegay in ciidamada ay ka yimaadeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka cado kibir oo ku dhow gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud islamarkaana dhanka waqooyi ama dhankii bari oo dhanka bari aan kaga iraadi oo kaga beegan lixdan kilomitir magaalada adama degmada cadaado ee gobolka galgaduud askari ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa xalay faafka hore isbitaalka guud ee degmada cadaado ku dilay dowrabal muutobajaajla askariga dilka geystay ayaa la socday askar kale oo kusoo dhaawacantay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka cada kibir oo lixdan kilomitir u jirta gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud askarigan dilka geysta ayaa la sheegay dilka kadib in goobta ay isaga baxsadeen islamarkaana horey usii wateen shaqadooda waxaana la sheegay dilka in uu yimid kahor markii ciidamada la sheegay inay wadeen dhaawac islamarkaana ay wadada ku furaynayeen waxayna ooda rasaas uga qaadeen mootooyin inta badan iskula jira ama weliba jaam ka dhigay wadada ama agaarka isbitaalka guud ee degmada cadaado ee gobolka galgaduud halkaasay u wadeen dhaawacyadii kusoo dhaawacmay ama askartii kusoo dhaawacantay dagaalkii ka dhacay deegaanka xadakibir oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud xoogaga al-shabaab ayaa sheegtay inay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka cadakibir oo ku dhow magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa shalay dagaal waxay sheegeen inay kula wareegeen deegaanka cadakibir oo qiyaastii lixdan kilomitir dhanka bari uga beegan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud war ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey in ciidankooda ay shalay galab ay si buuxda ula wareegeen deegaanka cadakibir islamarkaana xilligan ay gacan ku-hayntooda iyagu hayaan al-shabaab oo ka hadlayay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka cadakibir ayay ku sheegeen khasaaraha ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidanka maamulka galmudug inay ku dileen dagaalkaasi waxayna sheegeen in ugu yaraana dhowr askarina ay dhaawac kusoo gaareen sida lagu sheega war ka soo baxay barta internetka al-shabaab ay ku leeyihiin dadka deegaanka ayay sheegeen al-shabaab inay u xaqiijiyeen dhimashada askartaasi saraakiishaasi iyagoo al-shabaab si buuxda u sheegin xilligan gacan ku-haynta deegaanka cadakibir ay gacanta ku hayaan islamarkaana ay xilligan ka raacdeeyeen ama weliba xilligan ay ka sifeeyeen ciidamada dowladda halkaasi ku sugnaa ma jiro ila ka madax bannaan oo kasoo baxay warka al-shabaab kana hadlaya waxaana saraakiisha ciidamada dowladda oo aan si toosa ula xiriirna ay sheegeen deegaanka ay xilligan ku sugan yihiin ciidamada dowladda islamarkaana gacanta ay ku hayaan waxayna been abuur ku tilmaameen war al-shabaab ka soo baxay ku aadanaa in xilligan ay gacan ku-haynta deegaanka cadakibir oo qiyaastii lixdan kilomitir u jira degmada cadaado ee gobolka galgaduud ay xilligan gacanta ku hayaan xoogaga al-shabaab oo shalay dagaal la galay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhoweeyey go-aanka golaha wadatashiga qaranka ay ka gaareen dhammaystirka habraacyada mideynta iyo turxaanbixinta hufnaanta doorashada guud ee dalka cabdiraxmaan koronto ayaa mar kale faahfaahinta warkanaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhoweeyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii magaalada muqdisho ugu socday madasha wadatashiga qaran qoraal uu soo saaray guddiga hirgelinta doorashooyinka ayaa waxaa si weyn lagu soo dhoweeyey go-aanada ka soo baxay shirka iyo siddeed iyo toban qodob ee dhinacyada ay ku heshiiyeen si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka waxaana sidoo kale la sheegay in loo baahan yahay in arrimaha doorashooyinka lagala shaqeeyo guddiga doorashooyinka heer federaal islamarkaana sidii doorashada uu qosoomi lahayd wakhtigii loo cayimay heshiiska ayaa waxa uu ku soo aaday xilli muhiim ah baahi weyna loo qabay dardargelinta mudeynta turxaanbixinta hufnaanta doorashada dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal war-saxaafadeed guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu soo dhoweynayaa go-aamada golaha wadatashiga qaran ay ka gaareen dhammaystirka habraacyada iyo mudeynta iyo turxaanbixinta hufnaanta doorashada dalka heshiiska waa shirka uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayna kasoo qaybgaleen madaxweynayaasha puntland siciid cabdulaahi deni koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta garen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha hirshabeelle cali guurlaabe xuseen iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyo gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish heshiiska ayaa ku soo aaday xilli muhiim ah baahi weyna loo qabay dardargelinta mudeynta turxaanbixinta hufnaanta doorashada dalka guddigu wuxuu u mahadcelinayaa golaha wadatashiga qaran oo mar walba u taagan toosinta heshiisyada iyo habraacyada hananka doorashooyinka dalka wuxuuna diyaar u yahay hirgelinta xaqiijinta heshiisyada iyo habraacyada ay gaareen golaha wadatashiga qaran isagoo kaashanaya guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka sidoo kalena la kaashanayo guddiga xalinta khilaafaadka ugu dambeyn guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaanba daneeyaasha arrimaha doorashooyinka iyo shacabka soomaaliyeed in ay kala shaqeeyaan guddiga sidii heshiisyada iyo habraacyada uu guuleysan lahaayeen doorashadana ugu qabsoomi lahayd wakhtigii loo mudeeyey ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ma jiro qof ama shaqsi ku saxeexan warqadda guddiga doorashooyinka maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey uu jiray khilaaf u dhexeeyey guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoona guddiga xubno ka mid ay sheegeen inay xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii guddigaasi maxamed xasan ciro ay ku eedeeyeen inuu kulmimilay siyaasadda islamarkaana uu si weyn ugu dhow yahay madaxtooyada soomaaliya laakiin qodobadii ka soo baxay heshiis waa shirkii wadatashii qaran laguma soo hadal qaadin go-aanadii guddiga doorashooyinka gaar ahaan guddiga xalinta khilaafaadka uu ra-iisul wasaaraha uu shaqada u ka ceeriyay islamarkaana uu magacaabay xubno cusub iyadoona guddiga doorashooyinka ay haatan diyaar u yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada loogu soo gebagabeyn lahaa sida ku cad heshiiska shan iyo labaatanka bisha february
maleeshiya hubaysan ayaa la wareegay gacan kuhinta kontaroolka canshuurta ee dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xilli maamulka gobolka hiiraan si deg dega looga dalbaday inay soo gudbiyaan askari dhowaan dil ka geystay gudaha magaalada beledweyne ee isla xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa dhowaan askari ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo kuwa maamulka gobolka hiiraan si kama ugu toogtay wilmuto bajaajlaha islamarkaana ku sugnaa gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan siday xogta ku heshay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho maleeshiya abuuley oo leh hayba wiilka dilka loogu geystay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dalabyo kadib ay u direen maamulka gobolka hiiraan codsiyadooda aan loo soo jawaabin islamarkaana maamulka la sheegay inuu iska dhintare waxay isku abaabuleen hab qabaayil sida la sheegay iyagoo fariisin cusub ka samaysta duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maleeshiyadu hubaysan ayaana si buuxda ula wareegay kontaroolka canshuurta dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faarax cabdulaahi oo ah sargaalka hogaaminaya ciidamada maleeshiyada ee la wareegtay gacan ku-haynta kontaroolka canshuurta dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ugu horeyn la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin guud ka bixiyey sabab aanshaha xilligan ku kaliftay inay la wareegaan goob ay ku sugnaayeen ciidamo dowlad iyo ciidan maamul hiirshabeelle islamarkaana xilligan ay abaabulkoodu ku kalifay waxauna sheegay in xilligan ay ka rajabeeleen dalabyo adag ay hordhigeen maamulka hiirshabeelle kan gobolka hiiraan oo ku aadan inay caddeeyaan sababaha xilligan loo dilay shakhsi iyaga ka mid ahaa oo islamarkaana ku sugnaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan
waa adaan mudan waxaan ula wareegnay dhib gobolka ka jira awgiid dadkii shacabka ahoo la laaynayo waxyaaba badan oo awaaq xumaha gobolkan ka jiro dad marisiha la laayay wiil ayaa habeen dhawan daba ka dilay aniga magaalada beledweyne waxaa naga dilay mas-uuliyiinta gobolka hiiraan marka walaalkay waxa waaye badaha dibadii soo dhaafay noqotay haddii maamulow adikaa ninkii naga dilay walaalayaalow see rabtiin tuugtin waxwaa ku diideen saa rabta haddaa waasinaysaan kuhurinaa la yeelaa marka walaalkay waxa waaye haddana amniga hadda waa amnigu waa sugan yahay gacan ku-hayntana anaga hayno wax dhibaatana dhecmaan insha allah anagana dad xaq u taagan oo xaqee ka maqnaay dhiiggii ka maqnaay in boqolaha naga maqnaan raadsanayna anaga wax dhibaataha kaloon wadanaa ma jiraan baraha kontaroolka magaalada beledweyne ujeedkan ula wareegna ayaa wuxuu yahay dhibaatadana loo geysta awg madax meel ka korayso la salaaxo male walaal waxa waaye niman mas-uuliyiina ayaa magaalada safar uga imaaday habeen habeenada ka mid a magaalada beledweyne dagaalaa ka dhacay niman oo kacdoona iyo maamulka ayaa isku dhacay yarba jaajilaha aniga ila dhashay walaalkay ayaa barta sujudna intuu hortiisa soo istaago sujuudda ku dhuftay waana maamulku ka tirsanaay staafka maamulka u ahay maamulow ninkaasaa naga maqan adinkaa naga diray bal ka waramaa nidhi wax noo fura ama noo xira waanu waynay dhinaca kale faarax cabdulaahi oo ah oo sargaalka hogaaminaya maleeshiyada hubaysan ee la wareegtay gacan ku-haynta kontaroolka canshuurta ee dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo sii hadlaya ayaa sheegay in xilligan aysan aqbali doonin tillaabooyinka qaldan ay qaadayaan maamulka hiirshabeelle kan gobolka hiiraan isagoona si deg deg uga dalbaday soo gudbinta askarta dhowaan dilka ka geysatay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si fiicanaan ula wareegnay si fiicanaan ula wadaagnay shalay waa lagu kama dambaystii odayaashii shalay ay kasoo tageen kir iyo kaca lagu soo kala tegay wax ilaahay abuurtay oo maamulkaas ay noo ogolyihiin ama nooga soo socda ama garaawashaa waa ka waaynay basiraad iyo wax aan loo joogin ayay noo galeen shacabkii reer hiiraan ama magaalada beledweynena waa la baabi-in canshuuraadkii inay qaataan waan rabaa canshuurta see lagu qaadano waayo dadkii marista canshuurta laga qaadayo bal nabadgeli maa marka annaga sidaayna shacabkii magaalada beledweynaa nahay waxa waaye waxaana kiciyey oo kacdoonka na geliyey waxa waaye shacabkiina in la baabi'iyo waa la rabaa canshuuraadkiina in laga qaato waa la rabaa laba meel isla mari ayay noqon waysay sidaas awgeed ayaan anaga cid kale oon caqabad aan ku nahayna male walaal dhiiggaasaa naga maqan gudoomiyada gobolkaa tahay taliyaga ciidamadaa tahay balka warama nagu soo cadaysta ayay wax wara naga yidhaheen odayaashii haddii afar maalmood ku laabanayaan wax wara ay ka waayeen shalay oo si kastaba raggan la wareegay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa la waraagitoonkooda kusoo haadaya dil dhowaan ka gacay waa ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan golaha wadatashiga qaranka ayaa loogu baaqay inaysan baalmarin shuruucda loo asteeyo hufnaanta doorashada guud ee dalka xilli qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ay soo dhaweeyeen warmurtiyeed ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka iyadoo shalay magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka golaha wadatashiga qaranka kuwaas oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowlad goboleedyada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk oo ah garwadeenka shirka ayaa kasoo baxay warmurtiyeed islamarkaana isku kala ariduunaayeen qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka kamid a siyaasiyiinta dalka ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka isagoona guul ku tilmaamay
waa shir shirarkii soomaaliyeed oo saaxadda soomaalida looga shaqayn jiray ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha ayaa maaragtay iclaamiyey waad ogeyd waana laisku yimid waxaan isleeyahay shirkaasi marka waa ujeedkii laga lahaa waa laga gaaray waa shir guuleed mahadda koowaadna ilaahay waa iska leh thuma waxaa iska leh madaxdii meesha isugu timid oo ra-isul wasaaruu hogaaminayey iyo dadka soomaaliyeed oo mar walba la garab taagnaa maaragtay hiil iyo hooba si shirku u noqdo shir midho dhala oo laguna jexo intiina ilaahay waa noo suurageliyey adeer waxa weeye qodobada la soo saaray qodobadu haba kale miisaan badnaadeen dhinaca kale siyaasigan oo sii hadlayay ayaa golaha wadatashiga qaran ugu baaqay inay baalmarin shuruucda loo asteeyo hufnaanta doorashada guud ee dalka isagoona sheegay in xilligan loo baahan yahay dardargelinta doorashada socota dalkasiiba golaha shacabka in maaragtay ay maaragtay ay ergada soo xulaan ergada ay soo xuleenna maaragtay ay markaa kabacdii keenaan same time haddana ay goobjoog ka ahaadaan in ergadii ay soo xuleen ay noqonayaan kuwa maaragtay saxda ah oo hoolka wax lagu dooranayo gelaya marka waxaan isleeyahay wax badan oo oo markii horeeto qaladaad badan ku jiray oo dana gaara laga lahaayo si kastaba hadalka siyaasigan ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay muqdisho ay martigelisay shirka golaha wadatashiga qaranka islamarkaana muddo toddoba maalmood uu socday shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho islamarkaana warmurtiyeed ka kooban sideed iyo toban qodob lagu soo saaray kuwaas ay ku midaysan yihiin golaha wadatashiga qaran oo laisku yidhahdo ra-iisul wasaaraha garwadeenka shirka golaha wadatashiga qaran iyo madaxda dowlad goboleed ee dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir guud ahaan dhegeystayaal waa naga inta awr waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka anigoo anas maxamed sooman awrka soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya ilyaas tacsiirkeenana farsameynaya cidda warka uu isaga dib waxooga daalcan karaan barta internetka aan ku leenahay www simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka ili jaanqaadka warkay subax